ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo haatan ku sugan magaalada dooha ee caasimada dalka qatar ayaa maanta magaaladaasi si rasmi ah ugu furay shirweynaha qurba joogta soomaaliyeed shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya ayaa waxaa ka qeybgelay boqolaal soomaali ah oo ku kala nool daafaha caalamka kuwaasi oo shirka ugu socodooda magaalada dooxa labaiyo labaatanka bisha ilaa afariyo labaatanka bisha lulyo xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey shirka ayaa bogaadiyey doorka qurba joogta soomaaliyeed ee dibudhiska soomaaliya iyo shirkan muhiimka ah ee kulmiyey qurba joogta soomaaliyeed waxaana rajaynayaa in kulankani uu noqdo fursad lagu xoojiyo xiriirka qurba joogta soomaaliyeed korna loogu qaado iskaashiga ka dhexeeya si loo adkeeyo maqaamka soomaaliya oo dib loogu soo celiyo sharafkeedii hormuudnimo ee qaaradda afrika waxaan si mug leh ugu mahad celinayaa dowladda aynu walaalaha nahay ee qatar ee marti gelinaysa shirkan qiimaha leh muhiimkana u ah ummadda soomaaliyeed waxay muujinaysaa xiriirka walaalnimo ee adag ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qatar dowladda qatar oo mar walba garab joogtay dadka soomaaliyeed xilliyadii adka intii lagu jiray xilli kasta shirkan waa inuu ka turjumaa ujeeddooyinka iyo yoolalka dadka soomaaliyeed oo doonaya horumar iyo barwaaqo kulankan waxaan doonaynaa in aad ka wada hadashaan sidii loo abuuri lahaa iskaashi wax ku ool ah oo ka dhexeeya dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga iyo dalkooda hoy taas oo gacan ka geysan karta horumarka guud ee dalka sidaad la socotaan tiknolojiyaddu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee horumarka casriga ah waxaan rajaynayaa in dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nooli ay ku soo kordhiyaan dalka tiknolojiyadaha cusboonaanaya ee adduunka taas oo qayb ka noqon doonta horumarinta adeegyada iyo kaabayaasha dalka
shirkan ayaa sanadkaa ku soo aaday iyadoo soomaaliya ay samaysay horumar ballaaran islamarkaana ay ku biirtay dallada bulshada bariga afrika